boortiyawiii iyo yar kareetooyinka ama gaari dameere birsho bikruuslingoradow ii dhammaan weli alaab'e oo latroolaka alhamaw intaasi inta kale kusii farbadan intaseeda bakaarka qalabka dhismeeda ee almuwera bakaarka qalabka dhismeeda ee almuwera iyo weli boyskiyaale suuqa sariiro gaar ahaan jidkiisiirow maamurwan kangalow ikan suuqa sariiro darmoodio tabeeliga fiiri bakaarka almuwera iyo kiyaale walaay faahfaahintaas dheer walibaysiin kuli xiriiri koortana teleefon lambarada shale ewerli halishaan kontonlii tumiili tumiisiyeed ama teleefon kaleys iyo ewerli hal todobo konton ili siyeetan isiyeed siyeetan isiyeed hasena bulshay ballantaana wayb waa intiinu ka adeeginan bakaarka alaabta dhismeeda ee almuwera alwera alwera bakaarka alaabta dhismeeda alwera
gurudhaysi bilaawshaya barbahi walyara bulqaasini dheriga meelbarhaakila kateegiya buushanka dhammaatay baar restorante bulshowa kooyi baboy bajibajii bulqaas barwaagii dheregadhiidaye beenboy bursuday kuma banka qooltaye baar restoranti bulsho yaga furey soomaaliyey habbahaa kooya biigabii buudqabay nisbaahanyin ada oo beesada qabto oo raashin ada umbugaas waayta adduunyo bilaahidiyewa ingurutiisin ambaahanaayten guliyin baada goobaten baar restorante bulsho iyo siinaaye soomaaliyey habbahaako
beesi walba daraago aakarmal barkadaaha naftaa bursi barimiisa kundacaan bedinka hanuuro walada baasitaan koojihan jeedada isbargato habbahaa kooya bahar restoranti bulsho bulsho baar restorante bulsho wayba idinku helaasana bariis oo nooc kasta leh baasta dhadheer iyo makaroni biini iyo gorooso bibilaar muuqo iyo anjeero sacasri ee lingudi iyo maragi oo la dhammaay busteeka koostaata beer iyo kalaankal qudaar aroosta karbe iyo uumito waslad iyo maragshe hilib cusub oo hadda habahi haafeenla eraw iyo gul wadani baar restorante bulsho wayba kale dhandheer maalin kasta jimaca ee wayba isinku helaasana soor ajaa'ib leh oo sbenish leerow iyo weliba raashinka oroose xaflado iyo asumaado gaarka ah oo la siinsheena usco digsikayka jara ee bulshay barwaagi taalle habbahakooya baar restorante bulsho baar restoranti bulsho way baaqiyaale suuqa qudaarta hakuhorjeedka balswiinaga sarfaag waagi faahfaahine way baa kulahagiraseehe maamulaha jiifku waa cabdaladherow teleefone eberli halshan siyeetin isagaal konton ili siyeetin ili ama neeshinka waybuaha eberli sagaal shan shan shan eber sedahal todoba bulshoy umoogateen baar restoranti bulsho
daynab how inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnimay daayradin intanjeed daarudawa hosbitaal usumay daarudawa hostal leyli leemay foola isbitaal daawan yaaluwamay way diin diriko diinley bilaawshaba doohay doowalkiintarow haaya damiinimo lanki diidow dugsigalay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow kadaramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo bushu walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daawaye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor alluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaanlagnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom baykimistri ikan sheybaarka c b c ya meele diyaarkinka ee horey indeera daarudawa hosbitaal
الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن فعل كل انت فعل أخياري من البوس الروبتان يسو البوس إن دقاء تنبا هكذا هذا برانش كلنك ورسن أو وقتيا وكلنك برتن إذا عد ورسن مقالة بيدبو مركيل كرابة همين كي جماعة ستدى وإداسة همين ما arbaayo waa hamiinimo talaadee oo arbaaniya hooydaada taariikh duniya ka baaganta labaatan iyo sagaalka bilo toban iyo koowaad sannada lamada kun iyo toban iyo lix qodobada barnaamijka kulanku warsan hamiinimadan uuna siinhayna isina dheega doontaan haddii ilaahay uu sar waliba ku mid eh wakhtigan waliba doorashaya ku daraatay xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo waxaanaas oo markaas kuraas ku tirsan kuraasta taalla magaalada baydhabo uu ka lafadahay in laka doorada musharaxiin surun kuraastaas islamarkaasna la sheegahayba in qaar ku mid ah musharaxiin antartamaasi xilka xildhibaannimo iyo ka guulaysideen doorashadii uu ka kudhiyahati ama kudhiyahayta magaalada baydhabo kulanku warsan yaa ka dheegi doontaan musharaxiinta tartamahat iyo weliba natiijooyinkii ha ka gebagabowta doorashada ku darata xarunta madaxtooyada qodobada kale ee kulanku warsan hamiinimadan dhegaystayaal una siinhayna isina dheega doontaan weliba ku mid ee gudiga gaadiidleyda gobolka banaadir geek waliba iyo ka dhawaaqeena in iyo roojiyan shaqadii baabuurta ee iyo ku hayeen magaalada caasimadda ee muqdisho sababta iyo in roojiyan mayata maysa ku jara in gaadiidleyda iyo ku abadahayaan in canshuur zaa'id ee laku qaadahay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho kulunku warsanya ka dheega doontaan sababta ama ujeeddada iyo unsurunjiyeen gaadiidleyda ka shagay sidaasa magaalada caasimadda ee muqdisho shaqadii iyo un haayeen bulshada soomaaliyeed dowladda soomaaliyana waliba iyo ku hadalena eedaymaha lahanjeedii ee ka eedan in gaadiidleyda iyo roojiyeen shaqada taasoo gaadiidleyda iyo un sababeeyeen in dowladda soomaaliya canshuur dhibila iyo ku qaadayaan dowladda oo yoon arrimogaas ku hadali yaa kulanku warsan dhegaystayaal ka dheegi doontaan qodobada kale ee kulanku warsan hamiinimadan uuna siinhayn waliba ku mid ee magaalada caasimadda ee muqdisho dhowaan weliba ayaa marti geli doonta doorashada madaxtinimada dalka soomaaliya musharaxiin insurun kursiga madaxtinimo ee dalka soomaaliya ayaa weliba iyo ka qulqulahayaan magaalada muqdisho ammaanka guud xilliga doorashooyinka iyo diyaargarowga lankajara doorashooyinka weliba ku hadalay taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir welina usi sheegay in ammaanka iyo xilwiin isku saari doonaan islamarkaasna iyo ku feejignaadi doonaan khatarada ku kooyi doonta ama ku kooyi korta dhinigii weliba al-shabaab warbixin ku hadalaase dhinigii iyo cisbitaalka wiin ee magaalada caasimadda waa magaalada baydhabo oo ee caasimadda kumeeldeerka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya warbixintaas oo ku hadalaasa lamadii sana ee lahaddhaafi walyaabowgii cisbitaalkan qabsoom iyo weliba bukaanada cisbitaalka ka jara xaaladda caafimaad xilligan iyo ka nooliyin iyo barnaamijka kulunku warsanka dheegi doontaan dhegaystayaal qodobadaas iyo qodobo kale oo yoo ka jaran waliyahanii zaa'ida kulunku warsan intaynu ku gudi jirnay yaasiin gudbii doonna mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka hasaare cabdulaahi nuur aadan yasiina darees yahay dhaayow iyo farsameeyaha ee markale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo kulanku warsanya hawada seen kulanna qaybo hore ee kulanku warsanya gudagalay qodobkan ku horeeyey ee hamiinimadan uuna barnaamijka ka fiiran weliba usannagadaya doorasho weliba xilligan iyo ku daratay xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walina la sheegahaya in iyo habaheen qaar ku mid ee musharaxiin intartamaasi xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka cusub ee soomaaliya weliba uu ka tartamaayey sareede maxamed cabdalla iyo weliba xamdi hilowle macallin iyo maka maxamed maxamuud oo sadidaas gebdhood iyo unsuruyin beel ku midda beelow markaas degow koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasna tartan adag dhammari welina la sheegaay in sareede maxamed cabdallah iyo ka guulaysatay kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka soomaaliya sareede weliba iyo lakootay soddon ilama ed welina markaas guddiga doorashooyinka iyo ka dhawaaqina in guulle dhinigi iyo sareeda iyo marti waana sareediya nagatii mudano ku tirsan baarlamaanka soomaaliya ee xildhibaanada cusub dhinaga kale weliba tartan dhammaray musharaxiin kale oo iyoona ku mid ah musharaxiinta uu ka tartamaasi xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka soomaaliya haanaas oo haayeen maxamuud maxamed boonow iyo weliba cabdiqaadir maxamed cali welina lamadaas musharax iyo lishalkooyana xildhibaan boonow oo markaas soddon iyo kow edlakoy iyo weliba cabdiqaadir oo isuunahay lanla tartamaayey mudanaha kale oo isuuna lakoy labaatan ed welina guddiga doorashooyinka iyo ka dhawaaqina in maxamuud maxamed boonow uusanagdii mudano ku tirsan baarlamaanka cusub ee soomaaliya waana uuse ku guulaysaday kursiga xildhibaannimo ee baarlamaanka welina uuse ku guulaysaday soddon iyo weliba kow ed doorasho kale ayaa weliba ayaa ku daratay xilligan xarunta madaxtooyada waliyahka ziyaada iyo weliba natiijooyinka doorashooyinkaas iyo ha ka dhammaadan kulanku warsan intaynu ku guda jirnay dhegaystayaalaasiin gudbi doona waayahay dhegaystayaal weliba hanin dareere dowladda soomaaliya oo ku hadali sababta markaas iyo roogyiin gaadiidleyda ku howlgalaasa magaalada caasimadda ee muqdisho iyo weliba gaadiidleyda gobolka banaadir oo iyona sheegeen in iyo roogyiin shaqadii iyo nhaayeen bulshada ee magaalada muqdisho iyo kadha shaqaysadaayeen fiirino dhiniga iyo weliba baarlamaanka cusub xogayaha guud ee baarlamaanka soomaaliya weliba uusa ku hadalay ama uuse ambaaqay baarlamaanka cusub xildhibaanada habbahi ee dhammaan kuminagdi mudanayaalka baarlamaanka cusub ee soomaaliya welina uuse ankabaaqay in arrimo badan u jarta oo ka iidan musharaxiinta haambati xildhibaannimada lanjediyo baabka iidan kuleed markii guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda soomaaliya dhowaan uuse hadal hasaari oo ka eedinayay musharaxiinta ka guulaysatay xildhibaannimo xildhibaannimada soomaaliya waa ku xogayaha guud ee baarlamaanka oo arrimogaas ku hadalow
anigoo ah xogayaha guud ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan u dirayaa fariin dhammaan xildhibaanada lasoo doortay ee cusub oo noqonaya baarlamaanka tobnaad xubnihiisa waxaan u sheegayaa sida uu sheegay abukaato cumar maxamed cabdulle shalay oo taariikhdu ahayd siddeed iyo labaatan ee uu caddeeyey in uu diyaariyey shahaadooyinkii la siinayey xildhibaanada cusub in dhammaan xildhibaanadu ay tagaan xafiiska guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban ee two thousand sixteen halkaasi oy diyaar ugu yihiin shahaadooyinkoogii marka dhammaan xildhibaanada meel kasoo joogaan waxaan ka codsanaynaa inay tagaan xafiiska fit halkaa oo ay ka soo qaadanayaan shahaadooyinka shahaadooyinka markay soo qaataan waxaa la keenayaa maamulka baarlamaanka villa hargeysa halkaasoo diyaar ugu yihiin qolooyinkii id kaadhadii iyo registrationkii loo sameynayay xildhibaanada marka maadaama waqtigu uu gaaban yahay la haysto ay doorashadu tahay doorashadii 2016 lama rabo inay toddobiyo tobanka gaadho marka waxaa weeye si isla waqtigeeda loogu dhammeeyo waxaan ka codsanaynaa dhammaan xildhibaanada inay tagaan xafiiska fiid ka soo qaataan shahaadooyinkooda keenaan xafiiska loona sameeyo registrationkii oo dhan isla markaana waxaa loo sameynaya waxaa laga rabaa inuu xildhibaanku wato at least laba musawir oo sawirkiisa ah iyo caddayn qofka uu yahay caddaynaya matalan haddaan anu cabdikariim baan ahay waa in qofka xildhibaankii uu maaragtay aqoonsi magacaas caddaynaya inuu isagu yahay u wataa ayaa loo baahan yahay intaa marka la keeno maamulka baarlamaanku waa diyaarsaday qalabkiisii wixiisii oo dhan waxaana loo sameynayaa registrationkii iyo i d-gii saa daraaddeed bisha kowdeeda ayay bilaabmaysaa inuu bixiyo guddoomiyaha guddiga federaalka inay bixiyaan ee doorashooyinka dadban shahaadooyinkii marka bisha kowdeeda oo ah maalin khamiisa waxaa dhawaa dhammaan laga codsanaya xildhibaanadu inay tagaan ay bilaabanto registrationkii annaga diyaar bay naga tahay maantada aan joogno laakiin khamiista diyaar baanna waxaana shaqadu ay tahay waktiga la shaqaynayo oo shaqaalu shaqaynayaan oo idga la samaynayaa sagaalka aroornimo ama saddex saacnimo siduu u yaqaan ilaa afarta galabtii ama ilaa afarta galabtii ayaa la shaqaynayaa maalin walba oo shaqo ah oo aanay ku jirin maalmaha holodheya ama maalmaha fasaxa ama maalmaha jimca aanay ku jirin sidaa awgeed waxaan filaynaa in uu baarlamaanku yeelan doono kulankiisa ugu horreeyey lixda disembar ayaan aada ugu rajaweynaa inuu noqdo lixda disembar inuu noqdo waayo ma isla marka la helo boqol siddeetan iyo afar xildhibaan oo shahaadooyinkoodii la keenay oo la siiyey oo la siiyey idgoogii oo wixii registration oo dhan loo sameeyey markaa ayay noqonaysaa aan aada ugu rajaweynahay muddadaa waktigaa aan sheegay dhexdeeda inaan ku hellaan aada ugu rajaweynahay in ma aragtay ay noo suurowdo inaan dhammayno dhammaan registrationkii oo aan horey ka galno fadhigii ugu horreeyey ee ay yeelanayeen baarlamaanka tobnaad iyagoo dhan oo labada golo ah baarlamaanku waa baarlamaan ka kooban laba golo laakiin waa hal baarlamaan waa hal baarlamaan labada xildhibaanada cusub ee golaha sare xildhibaanada cusub ee golaha shacabka labadooda waxaa la isku yiraa markay wada joogaan federal baarlamaan baarlamaanka federaalka marka laleeyahay waa labada gole marka labada gole xildhibaanadoodo dhan ayay arrintan ku socotaa aada iyo aad baad mahadsantiin shukran
maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey hombaydhowa daydhabakiyaala danteew ijeegu habaabaanikijeen maymay tubeelin maarinayso oo magaajiga qoran haa gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhaay adduunki halisan maskasheene adiina walilaahamara qalabkismaku doonaya alasayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorkudoora istibaarni walyara xukuumada fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeew aboor min shay dudumuwa abooda min shay geeda aana isgooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira alaab dhisno walku qoomba afar doorla iskorsaartii idoolay dhisatii haarishkoolay fadii isjiidkoolay roritii andhamiidligoolay lakoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaasan yo gaaruursan umoogatan iligmarooduwa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabtis mukooshalgohaaso indunuisi iyo abuudabay umaangi itaaliya kiirinya alaabtiyaha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne almuweera helka kuweeqoy asar ii raabdhatiyo ilbaabkay ballaganya ku edeegoy intii adafadaas alaabtismee alaabtadismeeda asriga ee baqaarka almuweera irbigo unyaala haddeen walsiinkusho sheega wali baa ku mid ahaa isteele ii taawle mesamuraal ii laamiyeeri dhidheer ii gagaab bacweyne noociisha duwan leh tubiyabiyo sida farantiquwataro meesaboolish iyo unboolish fidhituunje sida noocyada turkiga iyo dhammaan qalabka biyogelinta
waayahay dhegaystayaal qaybo hore ee kulunka warsan iyo dhugunsidahaytaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee noola dareertaana dowladda soomaaliya weliba iyo ku hadalay eedaymarka eedan in soomaaliya dowladda ku dhisan iyo canshuuro dhibile markaas iyo haka zaa'idiidii ama iyo haka kordhiidii gaadiidleyda ku howlgalaasa magaalada caasimadda ee muqdisho xilla gaadiidleyda geek iyo sameeyeen shaqi roojiyow oo iyo ku sameeyeen dhammaan degmooyinka gobolka banaadir walina dowladda ayaa sheegtay in iyo injarna baase dhibile oo markaasa la haka kordhiyay gaadiidleyda waana iyo injarna hal xarun oo markaas baawurta baasa canshuure iyo ku qaadayaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنت وحان تقول لنا كهذا النهرين تاغن أو كسابسا عيمسكا caymisku waxaa lagu dhisay sharciga numbarkiisa labaatan ee soo baxay shan iyo tobankii bishii janawari toddobaatan iyo saddexdii caymisku waa hay-ad dowladeed welina dowladdu go-aan kama gaarin in laga dhigo private iyo in kale waxa uu hoos tagaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda iskale awoodda ah in ay samayso sharci ama dhaqan geliso sharcigii hore inta intaa laga helayo caymisku waxaa ahaanayaa hay-ad dowladeed oo ka mida hay-adaha dowladda waa hay-ad guryo badan iyo dhul badan iyo mataqaanaa hanti badan ku leh ee dalka xataa kule dalka dibaddiisa oo aan ka xusi karno dalka jabuuti sidaa daraaddeed arrinta saakay dhacday runtii aad iyo aad aan uga xunnahay in mataqaanaa iyadoo aan la samayn sharcigii looga dhigi lahaa wasaaradda maaliyad aan ka soo bixin sharciga looga dhigi lahaa brivate inuu caymisku noqdo brivate in si brivate shirkado brivate u shaqeeyaan arrintaasina ay keentay dhibaatooyin magaalada muqdisho maanta ku keentay marka waxaan la socodsiinaynaa hay-adaha dowladda wasaaradda maaliyadda ay ugu horayso in arrinta caymisku ay tahay arrin caymisku uu yahay hay-ad dowladeed oo uusan jirin dalka ka jirin imis brivate imis daara loo leeyahay waxaana loo baahan yahay marka wax la bedelayo in lagu bedelo sharci ee aysan dadku waxa ay doonaan iska samaynin marka in laga dhigo brivate iyo in la ahaado public ahaado oo wax la wada leeyahay dadku wada leeyihin uu ahaado waxaa iskale awooddaas wasaaradda maaliyadda wuxuu ka mid yahay hay-adaha hoos yimaada wasaaradda maaliyadda sidaa daraaddeed wax ka duwan caymiska sharcigaani uu sheegayo dalka kama jiri karaan haddii ay jirayaanna jirayaanna waa bolosi dowladeed oo ay wasaaradda maaliyadda u horayso sharci la sameeyo broseska sharciga caadiga la mariyo shuruucda la mariyo golaha wasiirada la geeyo wasaaradda maaliyad soo diyaariso golaha wasiirada la geeyo baarlamaanku ansixiyo markaa kadib ayaa waxaa laga dhigi karaa waxaa ka shaqayn karo shirkada baraayigada sidaa daraaddeed waxaan leenahay mataqaanaa sidaasaa ula socdaan hay-adaha dowladda ee ku howlan arrinta saaka dhacday waxaan rajaynayna arrintaas inay meeshaa ku ekaato ilaa laga bedelo sharcigaasne in aan caymiska sidiisa loo daayo dadku sidiisa loo daayo haddii ilaah yidhaahdo waxaan intaa raacinayaa waxaa jira waxaana soo gaaraya xog xafiisyada aan mataqaan madaxda u nahay in canshuuro la qaado laga qaado gaadiidka laga qaado guryaha laga qaado ganacsatada canshuur waxaa lagu qaadi karaa sharci canshuur aan sharci lahayn cid qaadi karta ma leh marka dadka madaxda ka ah degmooyinka waxaan ku wargelinaynaa in aan degmooyinkooda laga qaadin canshuuro aan sharciga waafaqsanayn oo aan la garanayn meesha ay gelayaan la garanayn waxaan mataqaanaa xog nagu soo gaarayo in guryaha dhirir loo cabiro yani taariikhda meelay ka dhacday male sharci loo cuskanayana ma jiro guryaha waxaa laga qaadaa canshuur sanadeed ayaa laga qaadaa haddii uu yahay gurigu guryaha rasmiga ah oo damanyaalaha la yidhaahdo iyo haddii uu yahay guryaha munishibaalaha ah waxaa laga qaadaa canshuur sanadeed laakiin taariikhda laguma hayo sharci loo cuskanayana ma jiro guriga in dhirir iyo ballac inta loo cabiro la yidhahda canshuur intaasoo kala bixi dalka waxa uu u baahan yahay in la dhowro shuruucda la dhowro mas-uuliyiinta qaranka waa inay dhowraan sharciga sharci sharcigaa looga guuraa ee qofku waxa uu doono iskama samayn karo haddii la qaado lacag aan sharciga waafaqsanayn waxba kama duwano waxyaabaha isbaarada broblemka isbaarada jiray xilligii burburka waxba kama duwano marka waxaan ku dhiirigelinaynaa ama aan ka codsanaynaa hay-adaha dowladdu in la dhowro sharciga sharciga oo la dhowro ayaa dalkani u baahan yahay waxaan ka soo gudubnay xaalad sharci darro waxaanu u gudbaynaa oo ay dowladdu ka shaqaynaysaa in sharciga lagu shaqeeyo sidaa daraaddeed hay-adaha ku howlan canshuuraha aan sharciga waafaqsanayn waxaan uga digaynaa in laga qaado shacabka canshuur aan sharciga waafaqsanayn laga qaado ciddii ka qaadana mas-uuliyaddii ka timaado ayadaa ka mas-uula wasalaamu calaykum waraxmatullah
آه، بسم الله الرحمن الرحيم من مسؤول الميكروفون اه مالك دكتور مالك انا دكتور waxaad samaynaysaa arrintan mawduucan inay dhaafto lama rabo su'aal iyo su'aal iyo jawaab midna maaha arrinta saakan cad wuu ka hadlay wuu ka hadlay ee, mas-uulku wuu ka hadlay
ama si sharci ah private looga dhigo markaa kadib ayaa imaan karaan hay-adaha privateka inay furtaan ay mise furtaan
بسم الله الرحمن الرحيم آه، برنامج كان أنا سكون من مناسبة كسابسا آه، كهذا الك آه، أردت ما تكد علي شغل ودع عيسي معلمها أنا سعودية عيد آه، شركة إنشورنسيقة الشيقي cabashooyinka labadeeda xafiis soo gaaray ka soo gaaray gaadiidleyda iyo bulshooyinka soomaaliyeed inagu labadeeda xafiis waxaan ka digaynaa oo hay-adaha dawligaa iyo hay-adahan dawligaan kaga digaynaa inaan shacabka iyo dowladda la iska horkeenin shacabka iyo dowladda inaan la iska horkeenin in aan shaqaaqooyin iyo mu'aamarada la abuurin sharciga hay-adaha dawliga ah iyo hay-adahan dawliga ahayna shuruucda dalka u degan in aan la baalmarin wixii aan sharci ku fadhinna inay yihiin xadgudub ee, ayna tahay in la joojiyo si dhaqso ah waxa weeye waddanku wuxuu leeyahay shirkad ama hay-ad ee, insurance uu leeyahay shirkadaasi waxay leedahay hanti maguurto ah ee, shuruucdii lagu dhisay baana hor yaalla ee, oo cad sharci marka la samaynayo hay-ad la- cusub la abuurayana waa in sharcigii hore sharci lagu bedelaya la abuuraa oo sharcigaas sharciga kale nasakha laakiin haddii sharci hore u yaalay ee, laba ruux oo ama hay-ad dowla ka socda iyo hay-ado kale oo ganacsato ah inta meel ku kulmaan inay yidhaahdaan ee, waxaan abuurnay shirkad ee, ha sidaasaan abuurnay dadkana qofkii aan lacagtaa bixin waa la xirayaa waxa weeye sharciga lagu tumanayaa ee, dowladda iyo shacabkii baana la isku horkeenayaa arrintaa waa ka digaynaa yaan lagu fududaanin waa khalad sida ugu dhaqsaha badanna dadkii ku howlanaa ha ka istaagaan ee, shirkad iyo hay-ad iyo qaabkay u dhisan tahay shuruuc baa jira hay-ado u xil saaranaa jira anigu waxaan ahay hay-addii ilaalinaysay hantida qaranka hantida qaranka oo isugu jirta guurto iyo maguurto ee, sidoo kale doctor cismaan waa hay-addii ilaalinaysay sharciga wixii dowladda ee, sharcigeeda ahaa waxaan sharciga muwaafaqsan yihiin mase ma waafaqsana hay-addii ilaalinaysa weeye Ee, innagu war kama hayno suuqaana waxaan ka maqalnay hay-ado dawli ah iyo shakhsiyaad ganacsataa isu tegey waxay mu- sameeyeen mu'aamarad ah in dadkii lacag laga qaado lagu soo rogo gaadiidkii jidka maraya ee aan lacagtaa bixinna la xiro sharcigee loo cuskanayaa loo nambarkee loo cuskanayaa canshuuraha canshuuraha dadban iyo kuwa tooska ah shuruucda waddanku leeyahay waxaan ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa hay-adaha dawliga ah iyo shakhsiyaadka ganacsatada ah ee arrintaa ku mashquulshan oo arrintaa ka shaqaynaya inaysan shacabka ay shacabka u turaan shacabka inay turaan shacabka iyo dowladdana inay iska horkeenin sharciga canshuur aan sharciga waafaqsanayna inaan la qaadin inaan la qaadin waxa weeye waa markii shanaad aan ka digayna in canshuurtaa la joojiyo sharciga canshuur aan ku fadhin oo aan boonooyinka dawliga aan ahayna lama qaadi karo arrintaa labada iyada xafiis way isku waafaqsan yihiin ha- cid alla ciddii doonaysa in ay waxa ay wadato shuruucda waa- dowladda waafajisana waa kala shaqaynaynaa laakiin yaan dadka shacabka ah aysan ku kaadsoomin in waxaan sharcigana laga qaado waddanka shaqala'aantii waa boqolkiiba boqol ah intii yareed dadka soo gashay haddii laga gurto sharci darro waxa weeye sharcigii iyo dowladdii
aniga ku dhadhago ayaa tahay warshada isbuunyada shaakir shoobtay adduunkun sharaftiis guura sheekadan dheeratay shanki madaleen weydeeray shoobtooy ha afjarno shooblow runtaw shinki madalen weydeeri ilow shuruud sheegdhow sharuuda shoobtoy diyaara shaha ku qaadba maxbuubi mumtaas barmadoobaga shaakir homan inka dhekaana shaas isaartos ku dhaafa sheekana maniska kooyana
shansina ii dheeraada sheekadan dareertay shuruudaman ku bahaayo shakalaan shandhay gudaaje shoobtooy
waayahay dhegaystayaal kulanku warsanyaal dareetan qaybo dhexe kulanku warsanyaha sideerney qadar baafin ee ayaa ka dhowaada san abaanwerow iyana baafintaas la diyaar ah
yaahin yaahin mayba liyaahiay ilama gebrood oo dhunsun lamadaas gebrood dokumad ee iyo magaasha mayba leeray muraayo ibrahim di'adiina maybuwa tumanjaro xaafadu wada jirnaya ku dhumen midabsheena mayba toogaduudan dharna mayba wadatay ahaa ambareele iyo nay jalbaab oo isuuna gaduud ah saasaatu gibirto kale mayba leerayha abaliirta caliyow madkeer aadiyana mayba leeray haawo di'diyana todoba jaro midabsheena madowto yaan mayba wadataya ambareelo babooran iyo jalbaab madow marlamaasinkanagoy yaahin yaahin mayba liyaahiyay lama gabrood oo dhunsun lamadas gabrood tokumada magaasha mayba leeray muraayo ibrahim di-diyana tumanjaro xaafada wadajiryaha ku dhumaan midabsheena gaduudunta ambareele oo gaduud ay wadata iyo jalbaab suuna gaduud ay gabirto kaliyana mayba leerayha abaliirta aliyow madkeer aadiyana mayba leeray haawo di-diyana todoba jaro yaana madowta dharna mayba wadatay ha ambareele babooran iyoona jalbaab madow id alle idi gabroosa iyo aragaan mayba sanaaris dhalan ku osada inuu haka hariiriyaan ka horta lambarshee ah everly halshan afartan afartan soddon iyo kow marlamasiinka nago teleefoonka everly halshan afartan afartan soddon iyo kow
waayahay eedyaa mahadsanyihi abwaan warow oo qadar baafigan idadarasyahay kulanku warsanyaa ku dhugun sidaataan dhegaystayaal qaybo dhexe kulanka yaa ka guda jirnay dhinaga kalena weliba dhugunsateena dowladda soomaaliya oo ku hadali asbaaboogii iyo anroojiyeen gaadiidleyda gobolka banaadir ku howlgalaasa shaqadii iyo ku hayeen gobolka banaadir haddaba gaadiidleyda iyoona dhinig iyo weliba iyo ku hadaleena sababtii iyo anroojiyeen shaqadii iyo ku hayeen gobolkaas iyo weliba eedeymo markaasa iyo jeediyaayeen oo sheegeen in canshuur iyo beese markaasa meel meeliya kasoo taling ogayna laku go'dow waanuu qaar ku mid a gaadiidleyda oo iyoona ku hadalayn arrimoogaas
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنتم عن تقول إننا كهذا النهرين تاجن أو كساب سن عيمسك
waayahay dhegaystayaal gaadiidleyda edkakijo gadaalyaa ku dheegi doontaana dhinaga kala fiirinay magaalada baydhabo ee gobolka baay xarunta cisbitaalka gobolka weliba markaas lagu dareemahaye horumar dhiniga caafimaadka ee welina sannadoogii indambeeyey cisbitaalka uusa ka tallaabsaday horumaro sheelgadiisan warbixin ku hadalaasa horumarada iyo weliba xaaladda caafimaad ee bukaanada ka jara xarunta cisbitaalka gobolka baay weliba warbixin idinku daariyey xasan oo ku tirsan raadiyaha warsan
Thank you. halkan waa isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed waxaana ka muuqda dayacatir aada u baliyo tan iyo intii la doortay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya laga eego dhinaca shaqaalaha waxaa u dhaxeeya firqi aada u ballaaran labada kun afar iyo tobankii iyo hadda waxaana aada arkaysaa marka aada dhex gasho isbitaalka miisas laga sameeyey buloketi oo dushana looga qurxiyey iyo mutuleel iyo weliba kuraaso ayagana sidoo kale lagu sameeyey bul- buloketi oo dushana looga qurxiyey mutuleel si ay uga fadhiistaan dadka bukaanjiifka ah markii ay ku daalaan sariirta islamarkaana ay miiskana ay u saartaan waxyaabihii ay u baahan yihiin isbitaalka ayaa ku fadhiya dhul qiyaas ahaan celcelis gaaraya afar kilomitir iyada oo socoto shaqada isbitaalka ayaa waxaan waraysi la yeeshay agaasime ku-xigeenka isbitaalka axmed ibraahim cali wuxuuna iiga waramay xaaladda isbitaalka agaasime ku-xigeen een, mayan kuwa dhamaase xaaladda isbitaalkan een, baydhabo
بسم الله الرحمن الرحيم اسبتاك بعدنا وحالتي اسكو فايلت إيه امرونت فايلت اسبتاك اسبتال وين باحد وين اسبتالدي هر ودان كون كودين يجرو كون فرد بعد اسبتالت كودين يجرو امنيا سد قبل ان كو بدن فان غريا اسبتال باحد وين لوي فلا الحمد آه، دخاترنا شوغان شغاله كفلنا شوغان اسبتاك دور قيبه دو قيبه بالشو اي سي ار سي هي لها فان غريس daawooyin iyo shaqaala ka shaqeeya waliyaoo xabugto oo fsilera iyo asiya biyaasa qayba kale ayaan isku badaano baana isbukaan iyo fo shaqaalin sheegano walmansaanana jiraan alxamdulilah rabi alcaalamiin xaaladiis hadda xaalado boqolkii boqol ma laakiin aad boqolkii toddobaatan iyo shan boqolkii lamid ah xaalada dhigaasanta fe dhaqaada dhakhaatira roogta nooc walba le shaqaalku waa ka filan roogan daawo hadda alxamdulilah ka filan yaalla laakiin qiimo badanoo daawona fahil aan haysane dhakhaatiir fahil aan haysane shaqaalig oona baasimisana volunteerin jiraan marka waxaa wadi saas insha allah Een, mayba in sheegday ini een, qeybo ku mid ah isbitaalka een, iyo gacanta ka hayta hay-adda r c r c Een, markaan hay-ado kale oona haysan caawiyayaan ma jirana
caawin haddii aad caawin la rabo fayl magala marmar aad sii lan roogay yini sheef wal- walaa laku helaawo marmar sii lan roogay dabna waa laku helaawo oo kale marmar waa wal xaqiiqo oo lisku halaayi karo mae marmar nasiibka mar haddii la gaylo mar laakiin war hadda i t r c in hayna isbitaalkan gacan hadda kugeysido yini janaan ay yini sheef marmar dawla ajow naftiyo marmar wal e kaalma kaalma alaayoon badan maahan mise hadda i c r c han hay-ad isbitaalka inka takhasustay inka fan qiyaas ma jirto
Een, eh, may in sheegday ini oonay hay-ado oonahay toosin caawiya oo r c r c in hayna aan jarna Een, jirana ururo oonahay een, shacabka reer baydhabo amaanaha oo iska wax u qabtay oo kale eh san caawiyayana dhinaca daawada een, dhinaca dhaqaalaha shaqaalaha isbitaalka shaqeeya oo jirana
maya maya maya Sa- mar mar sii niro zakool araw foo ka dhigoy oo kale dhalinyarada ururka dhalinyaro foo ka dhigoy iyo lan lan shaqsi oo si inree walaa beesasheenayo walha in dhiibiyo wakiil ahaa bukaanadaas yaa isu gudaa si inree marmaqasheenow oo bukaanada wal- wal arada oo joogta ma wal si inree mar la helaa oo foo ka dhigoy tan ka kaalmay galeen isbitaalkan wal badan ku jireen laakiin وهاد أرور هو أنت كشخص إعلام شخص أو بس القوي ولا هندي بالمعامل شغل بقانا إنسى أكل أساس يوم مرة ولا هلا والجوك تام جرا
Een, may kaloo in sheegase farqi inta la-eg een, aan dhahay labada kun toban iyo afartii intii maamulkan koonfur galbeed la dhisna iyo hadda een, isbitaalkan macnaha isbedelka wax ka kororay ini hoos u dhac iyo ini oonhay isku kahay ما هو نعم جرا الحمد لله رب العالمين كاز كاز هيد مهم هذا أي شيء أسيب كاز بطن كاز لما كنت لما يسوي هيد من جنة بس استاك من نوع عيال هاي تعرف شغال ما هاي داول من جنة شغال من جنة بس من جنة هذا لكن أنت أي شيء أسيب كوي تكهر هي لك يوم سكوب يا رجلا ما هي لك رجلا هذا بيك من سكوب مدير هذا أنكو في اللي شغال أهم ترى أهم تخصص أهم داو أهم تختار أهم بيك من الفيلم ما أستاك Een, jirana maamulka een, dowladda koonfur galbeed gacan yuusan siiyaa
نعم كان فقط وزارة بني جت وزارة عافمات لها مر مركي وقتين من بعد أنا نفت وزارة هذه من فن فلا دقارها استعمال لكن نور لفت ولي أنا أنباه أنا مر مركي سوى كلام ويا شبك أكل إذا كلاميني هجيس ما مركي قبل إيد دد إيك مقارن لك ما مر لكن وزارة عافمات وكان فقط بيت سكور قبل إني لشجاس وأنا شجاس فلا سكور أنا ولي تبطني عن إنك عارف إنك هلا أنا dabcan marabisho maydii kortaa ini oo nahay bukaan badan la sheena sida shanbiyoodka oo kale barkidii ama dagaalo oo kale dhiyana dhaawaca iyo dhibaatooyinka sa diran ama qaraxa oo kale dhiyo dadka ka dhaawacan dalalkaas noocaas oo kale ma didiyaan isbitaalka baahadiisa iidan badanta wasaaradda caafimaadka gacan inta la egsan siyaasa
شلبهول يوم صراحة إيه ولا مصيبة يا إما كل يا وزارة لما كله قبل كي يدمي إيه وزارة كوية ولكن وزارة أنت نفت الدرن سال بعد الدرن كنت وزارة وأدقيك نفت عرض أو وزارة عصبة فن ميزاني إيه مقالة أنا كنت هما من لا لكن ولا تلاقي تسالة إيه توني يوها نفتك عن كنت كجير ولا من من هكذا يعني
waxaa sidoo kale aan waraysi la yeeshay dhaktar cabdulaahi yuusuf bashiir oo ahaa dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo isaga oo faahfaahin iga siiyey sidii ay ula tacaalayaan bukaanka la keeno isbitaalkaasi
adoo magaaga saddex ninka bilaabasa doctore mayba faahfaahin noo siyaase sida lanka daryeelow bukaanka isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo
bismillaahi raxmaan raxiim magacay mibaleeray doctor cabdullaahi yuusuf bashiir iyadoo mahadsantayni oo yani ada isbitaalkan ay booqato ada yani warsan aba matalaas inay isbitaalkan ay booqato haddana ada fadaas inay walku ogaato arrimo bukaanada laka daryeelo isbitaalkan baydhabo runtii isbitaalka daban waa isbitaal oo eedan da-weyno in muddo ayaan ha shaqeeyay marba koox yaaha ku shaqeeyay si oo shaqaalo caafimaad ah marka intii una hanoo ka toostii yani xilligan oo hadda inka damboyti may isbitaalka yani bukaanada kooyo eed yaan badan yihin mayn iska jaraana qaar oo dhaawacyo ee emergencieska kooyo xaalado deg deg ah iyo qaar kale oo yoona yani xanuuno oo daba dheeraatay kubacda لكويو marka ayoo dhan daryeelsho micnaha hadda sidii in qusayta shaqaalaha mise qaybo iyo dhan daaweeye saas oo kale may jira qaar oo yacni tabardaro iyo nafaqa daro ayaa le la jaro ayaa la kooyo iyo naftarsho adeeg fayliya lan qobade adeegna meen iska jare mid oo degdega iyo mid oo markaasay isbitaal jiif ee yani in guda lan qaabilo bukaanka marka daryeelshoona safayliya lan gudude
mayba in sheegtay in isbitaalka iyo isbitaal ee daaweyn maamulasha shaldowna isu hamaray inkastoo awal aan jarna maamul balse hadda maamul oo nahay nabatalowba ka jara koonfur galbeed firqi inta la-eg an dhexeeya sidii awal hore bukaanka landaryeela jiray iyoo nahay tan hadda
tan haddee yani guud ahaan maamulka inta ku jara meliya wasaaradda caafimaada ley iyo mid oo federaalba marka tan oo yani kuka aadan maamulka wasaaradda caafimaadka in badan mayba juhdiga biyaayana sidii micnaha baahidaas mise dhibkii oo meelaha ku teegama in la daboola baahidii ini markaas la daboolo haddii dhan oo dhanka oo daawooyinka nagata inta badan yani inay qayldhaan dad la suubiyaan isbitaalka sidaas ogdamayba taageeray hay-ad oo leerow i c r c waa urur caalami ah oo ka shaqeeyo xilliyada dagaalka mise wadamada dagaalka ku jiraan inta badan taageero waxyaabaha ayoo taageeraan meeta inta badan bukaanada oo dhaawac hakanagadi adi dagaaladaas dhatiis mise qaraxyaba ola nooc walbiyeeta marka dadkaasa taageere hay-addaasa taageeraas saas oo kale qaybo oo markaas maamulada yani walaay oo dejin oo sharci iyo ol noocaas kaalmo ku jeysadaan iyo ini markaas yani maamulkiisa toosan shaqeey taageeradii oona dhaban hadba mayba ka hirantaa walaay baahida markaas isbitaalka qaba
dr cabdulaahi yuusuf bashiir isbitaalka qiibo ciidan fara badana ka koobanyi wali bukaan oo nahay lahadhika ama bukaan oo nahay qalitaan nagadan ama wal oo malaari nagadan ama cuduro kala duwan biyoba xakadhiyaan dabcan isbitaalka anka weyn koonfur galbeed isbitaalka waana ka yaalamay kala madaxda koonfur galbeed baydhaba dhammaantiyo daryeel oo nahay ka filan ku helayana isbitaalka
inta badan yani dhaawacyada iyo mayba laku yaaba inay dhaawacyada qaarsho laka qaabilo waayo isbitaalka yani isbitaalka mugshay mawada dhan inay bukaan walba inayso qaabila walaayibo oo asaasi eh qaliimada qaarsho laakiin inta badan haddii oo qofka dhaawac shay madagaha ku diira iyada aan adagda inay wal badan lagu qabada dad oo mayba baahdayan takasus yani markan ka horeyta keliya walaalan soo biyo meeta ini bukaankii xaaladiis la dejiyey oo la kaweela mid oo markaasay ilaa iyo goobti kale iso oo markaas lambedelow isbitaal oo markaas takasus on leh walaay kuga wada kor neurology qaarsho dhaawacyada hadeerow saameyn kale oo may kaweel dhadaas oo nerve la xiriira iyo naftarsho tababar kubacda markii la sii maybaan sii baahdaana inay iyo qof takasus oo gaar markaasay cabaar adi daryeelo inay iyo weydiyaan markayoon way la taliye inta kale oo markaas xanuunada eena eed iyo daawooyinshana dharaaranta taala mayba dhalmaanyada dadka saasan aamasanta badan qaarsho maykawaya iyadoo saameynha kaweeldhatay beerka saameynha kaweeldhatay yani beerkii inay cagaarsho hamuujiyay mise barar iyo walaasheeni marka saasatana daawooyin markay qaadaan qaarsho isku fay lahaadayaan iyo fiyaabyingan nagadaayaan walaay dhaawacyada kalena inta badan way ka xaliyeen
ka dambeyntii dr cabdulaahi yuusuf bashiir magaalada baydhabo maalmooyinka ka dambeeyan mayba ka jiraan malaari oo ciidan dhib badan waran base aan la tacaalasan malaaradaas
horta yani dhanka caafimaadka mayba caadiyan fayle inay horta raadiyoyaalka oo markaas dadka inta badan dhegeysadaayan ini minaa lakusii brief oo wacyigelin caafimaad dhalmaanyada sidaad ogdo mise sidaysan ogdeynba meeta xanuun oo markaasay yani laku hortago kor marka ini oo yani walaa oo laku hortagona wal oo asaasiya waa iidan fudud waa haddii liska micnaha juhdi la saaro liska taclooji marka ka hortag iyanan ka fayla marka hore yani health promotionka inay marka hore lagu shaqeeyay si oo dadka qof walba caafimaad shay infay lahaada mana qofka haddii oo individual care usuubi may lamid ataa inaysa bulshadii badbaadiyay tan bulsha markii aan waraysiga dhammaystay ayaan mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid ah bukaankii ku jira isbitaalka magaalada baydhabo iyo weliba qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalkaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan magaagaas saddexan inka bilow iyonay
waayahay warbixintii ku hadalaasi xaaladda caafimaad ee bukaanada ka jira cisbitaalka magaalada baydhabo oo aadan xasan daa-uud waa aadan xasan haninjeediyaay dhegeystayaal waliba dambeytay warbixintaas guud ahaan barnaamijkai kulanku warsan ee idaacadda warsan haminimadan kula daratan barnaamijka mukhtaar sheekh aadan damaryaha saari jeceelow ee sinadirisyahay dhaaw ee farsameeyey intuuna barnaamijkan kulamada dadban ku kulmaan waliba seenka ku tabaysataas iyo nabadaana
dhagaxabogno hanyiisuub shireerun fuulo habka kodhoobane lafhunduraaso hamburaan ogaane nowligooshe ebedkeed kuulaysida dhiga haboogno hanyi isuuf shigeen fuudho habka ka dhoobanay lafunduraaso hamburaan ogaane hanuuniyooshe ibadkeed guulaysiday heesii gobaydoo ku hurgufaayey mooy oo dhegu waayo mooy oo dhegu waayo heesii gobaydoo ku hurgufaayey mooy oo dhegu waayo mooy oo dhegu waayo waybahad igee u iyona ruubshe ilaayo kaana waybahad igee u iyona ruubshe ilaayo kaana wasanaltehaan anin makdabara ogaan wasanaltehaan anin makdaba helaayo bahad igee uyona yubsheeye ilaala yokaara way bahad igee uyona yubsheeye ilaala yokaara hoosanaotay haananin makudabahira ogaada hoosanaotay haananin makudabahiraayo higaalooday olawtee iyey hirabtuu oo kaleba oo higaalooday olawtee iyey hirabtuu oo kaleba oy ise jeelodiisa ise jeelodiisa higaalooday olawtee miyeyraduu oo kale waa oy higaalooday olaawtee iyey hiraduu oo kale waa ised jeelodiisa ised jeelodiisa
warsan allah leejiya waasan alani barisiya warsan allah leejiya waqtigii sharhoydaanyaa libeere walaala raadi warsan way sii leeyiin walaala raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaad leh walaalayaal hundulma caafimaad leh walaalayaal way sii leeyiin walaala raadi warsan way sii leeyiin hundurma caafimaade walaalayaal hundurma caafimaade walaalayaal hundurma caafimaade walaalayaal hundurma caafimaade walaalayaal
shabakadda warbaahinta warsan بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر